guulishaan nahay qof ma haysano dhulaan leenahaan degannahay dhulkayna nin aan ka degannaha male anankaa iskale maalin walbana boolisku waa noo cagajuglayhaa dadkan oo ku dhaqan degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin taliyaha booliska dowladda federaalk ee gobolka banaadir ninka lagu magacaabo mahdi iyo taliyaha saldhigga degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in raggan ay boob ku hayaan dhulkooda oo ku yaala degmadaas islamarkaana ay awood u adeegsadeen oo ay weerar ku soo qaadeen qaar ka mida dadka dhibanaha u ah mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona si cara leh uga falceliyey arrintan waxaana dhibay boolis taliyaha qaybta iyo ka socdo saldhigga oo ku horboodaayo ismaangaab yaasiin dhagool asigana wuxuu wataa qayb kale waa la socoyaa waxa hadda loo boodaayo waa asiga guulishaan nahay qof ma haysano dhulaan leenahaan degannahay dhulkayna nin aan ka degannaha male anankaa iskale maalin walbana boolisku waa noo cagajuglayhaa waxaana dhibay oo naqarribay oo naqarribay ismaangaab taliyaha saldhigga cabdicasiis ismaangaab waana dhibiyey wuxuuna u haystaa dhulkaan degenin annaga oo sharciyaysnaayo annaga aan lahayn annaga dhul islaami ma degenin maxaan ku yidhahdaa garaash islaami ma degenin dhul aan leenahan degannahay macalimahdi iyo ismaangaab waa ina laga qabtaa iyo ciidanka ay wataan shalay annaga oo guryeena isaga jirno oo iska hergeleyna ayay duhurka xabad nagu askaysiiyeen dad curyaameenhaa jooga dad umulaahaa jooga dad masaakiinhaa jooga waa ina laga qabtaa dadkaas si kastaba bulshada ku nool muqdisho ayaa la daalaadhacaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaca soo lalaabtay taas oo ay sheegeen inay ku hayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka mid a dowladda federaalk haddaba degmada cabdilcasiis oo ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ayaa ah degmo muhiim oo istaraatiiji ah marka loo eego degmooyinka kale ee dhaca muqdisho waxaana ku yaala kawaanka malaayga iyo dekedii hore ee muqdisho sidaasi darteed ayaa waxaa sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmadani sheegayaan in dhowr kol oo hore ay degmadan soo damaaciyeen shisheeyaha ku sugan dalka iyadoo qatar oo qayb ka ah dowladahaasi shisheeye ay rabootay inay qaadato dhulka uu ku yaallo kawaanka malayga iyadoo adeegsanaysa calooshood ushaqaystayaasha ka mid ah dowladda federaalk waxaana arrintaasi ka biyo diiday shacabka degmadani oo si wada jira uga soo horjeestay damaca guracan ee dowladda khatar oo ka mid ah shisheeyaha kusoo duulay dalkan soomaaliya si ay u gurtaan khayraadka ceegaaga dhulkan hodanka ku ah macaadinta noocyadeeda kala duwan